بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم حول فضل عشر ذي الحجة وما أدراك ما هذه العشر إنها أفضل أيام الدنيا ولعظمها اقسم العظيم بشانها فقال عز من قائل والفجر وليال عشر وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما في البخاري من حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء عباد الله waxaa maanta khudbadeennu ay ku saabsan tahay bisha dilxijo ee foodda inagu soo haysa tobanka ugu horeeyaa fadliga ay leeyihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala min raxmatihi bicibaadih an sharaca lanaa mawaasima alkhayri wاlطaacaat xataa yatasawada minha اطaa'icuun ويجتنب عن المعاصي والذنوب أهل العصيان ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah iyo deeqda addoommadiisa uu ku galladaystay inuu rabbi u jideeyey xilliyo iyo munaasabaad khayrkiiyo iimaanka ay kororhsadaan oo kuwii hore u cibaadaysanayey cibaadada ay libin laabaan kuwii hore u gaboodfalay ee dembaabayna ay toobad keenaan oo dib ay u noqdaan waxaynu ka soo baxnay bishii ramadaan oo nin walba rabbi wuxuu u qadaray dhexdeeda u dhigay nas'alu llaha alqabuula walikhlaas waxa maantana foodayna soo saartay haddaynu nasiib u heli weynay xaramka inaynu tagno haddii ilaahay qadaray aamanaa biqadaa'i illaahi wa qadari aamanaa billaah wa bimaa jaaa can illaah hadday suurtageli weyday dadka addoommada ilaahay ee xaramka jecel hadday maanta suurtogeli weyday inay cumraystaan hadday maanta suurtogeli weyday inay xaaj tagaan ilaaha deeqsiga ee kariimkaa meel walba cibaadada wuu ku aqbalayaa rabbi tabaaraka wa tacaala meel walba rabbi cibaadada wuu ku aqbalayaa itaqi illaaha xaysumaa kunta wa atbici sayi'ata alxasana tamxuha ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa tabaaraka wa tacaala inuu meel walba cibaadadiisa ku aqbalayo faalxamdu lilaah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat alxamdu lilah haddaynu xaramkii weynay nacbud allah huna halkanaynu rabbi ku caabudaynaa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilah aladii yaqbal اlcibaadaةa min cibaadihi fi kuli makaani wa zamaan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilah walaalayaal walaalayaal tobanka fooda inagu soo hayaa way fadli badan yihiin tobankaa fooda inagu soo hayaa way fadli badan yihiin waa toban haddaynu gaadhi weyne halkaynu doonanay aynu camal fara badan samayn karro ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku dhaartay tobanka dilxija ilaahay waxau ihi subxaanah wاlfajri walayaalin cashrin waxaan ku dhaaranayaa waaga berigiisa ama subaxa ayaan ku dhaaranayaa baa rabbi u yihi subxaanah walayaalin cashrin habeenno toban ana waan ku dhaaranayaa baa allihii cadiimkaa uu yidhi ibnu kahiir iyo kayrkiiba siday ku fasireen waa tobanka dilxijo ugu horeeya waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fi ayaami macluumaat calaa maa rasaqahum min bahiimati اlancaam waxay xajka u imanayaan oo maqaasida waaweyn ka mid ah si ay u xaadiraan manaafic iyo waxtar ay helayaan diin iyo dunyaba wayadkuru sma allahi fii ayaami macluumaat iyo siday si ay magaca alleh iyo rabbi u xusaan maalmo la yaqaano calaa maa rasaqahu min bahiimati اlancaam nimcoolayda ama yeedhaankii alla ku arsaaqay ay rabbi waxa weeyaan ku xusaan oo ugu mahadnaqaan cibaad allah haadihi اlayaami اlmacluumaat maalmahaa la yaqaano ee rabbi dhexdooda la xusayaa waa cashru dilxija nebi moxamedna waxa uu ihi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh sida bukhaari uu soo saaray xadiidka ibnu cabaas uu warinayo maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna axabu ila اllahi min hadihi اlayaami اlcashr ma jiraan maalmo ilaahay uu uga jacayl badan yahay camalka wanaagsan ee dhexdooda la sameeyo maalmahan tobanka ah macnaha maalmuhu ilaahay ugu jacayl badan yahay camal iyo cibaado loogu dhowaado waa camalka tobankaa maalmood dhexdooda la sameeyo qaaluu yaa rasuula allah wala ljihaadu fii sabiili اllaah waxay yidhahdeen yaa rasuula allah jihaadna miyaanu ka fadli badnay qaala wala ljihaad ilaa rajulu kharaja binafsihi wa maalih falam yarjic min dalika bishay waxa uu ihi jihaadna kama fadli badna camalka maalmaha dhexdooda la sameeyo nin mooyaane ilaahay dartii ula baxay naftiisii iyo xoolihiisiiba oon waxba kala soo noqon naf iyo maaltoona kaasunba alla ilahay camalkiisu ka mudan yahay maalmaha wax la sameeyo wax kaloo ka mudani ma jiro waxaa kaloo nebi moxamed uu yihi calayhi afضal الsalaati wasalaam kama fi صaxiix اljaamici min xadiidi jaabir afضal ayaami اdunyaa ayaamu اlcashri maalmaha adduunyada kuwa ugu mudan ee ugu fadliga badani waa tobankan maalmood ilaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen xataa cashru اlawaakhir min ramadaan tobankana ka mudan culimada qaarna ay ku kulmiyeen labada fadli sida sheekhulislaam oo kale xagga maalmaha marka laga eegana waa maalmaha dilxijaa ugu mudan sanadkao dhan xagga habeenada marka laga eegana tobanka habeenee ramadaan ugu dambeeya ugu fadli badan habeenada sanadkao dhan waayo tobanka dambee ramadaanna leylatulqadri baa ku jira tobanka dilxijana carafaa ku jirta kii la yidhaahdaba waa maalmo mudan oo aada iyo aada u fadli badan walaalayaal waxyaabahaynu tobankaa maalmood ku camirayno soonkaa ka mid ah ninkii soomi karaa ha soomo sadaqadaa ka mid ah ninkii xoolihiisa wax ka bixin karaa ha ka bixiyo istikfaarta iyo toobadkeenkaa ka mid ah qur-aan akhriskaa ka mid ah waxa weeyaan qofku acmaasha kala duwan ee soom iyo salaad iyo sadaqo iyo noocyo kalaba leh maalmaha ha ku tuntunsadoo ha ku camiro walaalayaal maalmaha waa la moogan yahay oo sida tobanka dambee ramadaan looguma baraarugsanaa laakiin waxaad ogaataa nebi moxamed inuu ku tilmaamay maalmaha ugu mudan adduunyada sanadka oo dhan marka laysku geeyo maaha maalmo fudud ee ha fudaydsan walaalayaal haadihi alayaam waa in qofku usii diyaar garoobo waxaa kaloo nabigu yihi slى اllahu عalayhi waslm kama fi صaxiixi mslm min xadiiثi umi slmة إida dakla اlcashru وaraada axadukum an yuضaxii falaa ymasa min shacrihi وabasharihi shayئa nabigu wuxuu yihi slى اllahu عalayhi waslm tobanka hore dulxije markay soo galaan waa markay dulxije bilato ee midkiin uu doono inuu odxiyaysto oo ehelkiisa iyo reerkiisa odxiyo uu ka qalo maalintaa ciidda ama maalmaha ka dambeeya ayaamu tashriiqa yuu timihiisa iyo jidhkiisa waxba ka taaban waxaa markaa sunno ah qofka ku talagalee awood u leh ciidul adxaa inuu odxiyaysto oo ehelkiisa iyo awlaaddiisa odxiyo uu ka qalo mar alla markay dilxiji bilato timihiisa kuwa sare iyo kuwa hoose toona iyo ciddiyihiisa iyo jidhkiisa inaan waxba ka goyn waxaa lagu shabahay sidii muxrimkii cumrada ama xajka xidhnaa oo kale een timihiisa iyo ciddiyihiisa midna aan taabanayn wuxuuse kaga duwan yahay dee dharkii iyo malaabistii iyo cadarkii iyo macaamilkii ehelkiisu waa u bannaan yihiin qofka odxiyaysanaya een isaga xaju xidhnayn wuxuuse kala mid noqday timahaaga iyo cidyahaaga midna ha taabanin hadday dhacday inuu gafuu ku khaldamo ajarkii waa ka nuqsaamay laakiin kafaara gud ama wax kaloo saarani ma jiro laakiin ajarkii waafiga ahaa unbuu iska nuqsaamiyey cidda waajibkaasi saaran yahay ma aha reerkoo dhan ubad iyo ooriba waa mas-uulka odxiyaysanaya wa araada axadukum an yudaxii qofkaa odxiyada xilkeedu uu saaran yahay odxiyaynaya ehelkiisa ka odxiyaysanaya ayaa la yidhi timahaaga iyo cidyahaaga midna ha taabanin dadka se udxiyada uu ka qalayaa la mid maaho xukunkaasi ma saara ubadkaaga iyo ooridaada iyo reerkaaga oo dhan neef adhiyaa kaaga filan xoolinkii xoolaha ishinka ah ee geel iyo lo-diina neefkiiba toddoba reer baa wadaagi kara oo ay ka wada gudaysaa udxiyadu adhigiise halkii reerba hal neef ayaa odxiyo kaga filan ninka iyo ubadkiisa iyo ooridiisa waana sunno fiican oo fadligeeda iyo faa'iidadeeda in laga faa'iidaysto qofkii awood iyo itaal u leh ay munaasabto ay mudan tahay walaalayaal tobanka afoodda inagu soo haya qofkii markaa odxiyo niyeystay maalinta ka horaysa cadeedeedu intaanay dhicin kor iyo hoosba wuxuu iska gurayaha iska hagaajiyo hadday timataa iyo hadday ciddiya tahayba waayo ilaa uu odxiyada ka qalayo ma bannaana inuu taabto ciddi iyo tima midna qofka odxiyaysanaya laakiin maalinta ka horaysa waa inuu sii diyaargaroobo walaalayaal waxaan nafteyda iyo nafyihiinaba kula dardaarmayaa maanta dadkeenna ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaa isugu keenay amnigiiyo iimaanka haddaynu meelihii iyo goobihii fadliga badnaa aynu gaadhi kari weynay inaynu halkeennaa acmaasha iyo cibaadaadka ku camiro inaynaan fudaydsan ee nafta aynu sii diyaargarayno aynu maalmaha tirsanno intee ka hadhay maalintay bilatana camal iyo cibaado hor leh iyo dardar cusub aynu gallo sidaasaa inoo wanaagsan oo ifkeenna iyo aakhiradeenuba uu ku islaaxayaa wa astaqfiru اllah alxamdu lilaahi waxdah w الsalaaةu wasalaamu عalىa man laa nabiya bacdah islaamkeennu wuu sharfay dumarka oo darajuu siiyey waxaa haweenkeenna u habboon inay sharafta iyo derajada diintooda ka doondoonaan oonay gaalo iyo dumarkooda aanay ku dayan ilaahay waxau amray haweenkii nebi moxamed haweenka mu'miniintoo dhanna way kula jiraan amarkaasi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa haweenkii nebi moxamed ow guryihiinna ku ekaado ku sugnaada guryihiinna guul iyo derajo iyo cizeedin ah ha soo bambixina oo quruxdiinna iyo ziinadiinna ha u muujinnina siday jaahiliyadii hore u muujin jireen waa amar haweenkii nebi moxamed ee daahiraadka ahaa ee derajada mudnaa ilaahay u jeediyey gabadh kastoo mu'minada oo dariiqii rasuulka haysana amarkaasi waa u yaallaa haweenka cisigoodu waa guryahooga iyo guushoodu nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamay mas-uuliyadda qof walba saaran ee uu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih dhammaantiin waxbaa laydin raaciyo xilkeedu idin saaran yihi nin walbana waa la weydiinayaa wixii la saaray haweenka xilkooda wuxuu ku sheegoo uu yidhi walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa hiya mas-uulatun can raciyatiha haweenaydu waxay ilaalinaysaa oy raaci ka tahay guriga ninkeeda baradeeda iyo ubadkeeda ayaa ilaalinteeda loo diray aakhirana waa la weydiinayaa miyay dayacday mise way dar yeeshay haweenka hoygoodu iyo sharafkoodu waa gurigooda raggana bannaankaa loo diray hadday shaqo tahay hadday jihaad tahay hadday xil iyo mas-uuliya tahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu xarimay isdhexgalka ragga iyo dumarka ajnebiga kale ah mar aan khudbad hore ku soo qaatay dumar iyo rag ajnabi kalaa isdhexgalkooda ayaa dee barahan bulshadee cid walba wax ku qorta qaar waxaa layga soo sheegay yidhi oo goormay haweenkeennii ajaanib noqdeen waxay u haystaanba ajnabi marka la leeyahay qof waddan kale ka yimid waa jahliga shariicadeenna iyo diinteenna sidaynu uga durugnay uma jeeda taa xaggaa haddaad ka eegto wada muwaadiniin baynu nahay rag iyo dumarba oo wax ajnebiyi naguma jiro laakiin ujeeddada ajnebi marka ay shareecadu adeegsanayso waxa weeye waa gabadha qofka aan maxramka u ahayn ee gayaankeedee guursan kara ajnebi buu ka yahay dee inuu guursado u xalaalowda mooyaane markaa rag iyo dumar gayaan isku ah oo isguursan kara oon maxaarim isku ahayn bannaan inay iskula baxaan ama xafiis dhinacaysa saaraan waa xaaraan shareicada islaamka nebigu sala allahu alayhi wasalam sida xadiidka saxiixuljaamica ku sugan min xadiidi usayd alansaari radia allahu canhu wa ardaah salaaddii markuu ka baxaa nebigu arkay rag iyo dumarkii oo dariiqii ku kulmay markaasaa rasuulku yidhi istaakhirna dumarow dib u joogsada fainahu laysa lakuna an taxquqna ariiq calaykuna bixaafaati uruq wuxuu yidhi haweenow dib u joogsada xaq uma lihidin dariiqa bartankiisa inaa isku soo qaadaan dariiqa dacalladiisa iyo koonayaashiisa mara dee haweenkii wakhtigaasi kuwa dhega nugul oo shariicada u hoggaansan bay ahaayeen xadiidka waxaa ku sugan markaa wixii ka dambeeyey haweenaydu sida ay dacalka iyo koonaha isugu dhajinayso jilbaabka iyo xijaabkooda gidaarada ayaa qabsan jiray siday dhinaca isugu dhajinayso haweenaydu markay waddada socoto innakana maanta wallaahi adaa ka baydhaya suuqyada marka aan ku soo baxo yacni waad karaahiyeysanaysaa diiqad baad gelaysaa inaad aduu ka baydha mooye inay kaa baydhaan way adag tahay dumar fara badani ilaa man raxima allah wa qaliilu maahu isdhexgalka sidaasaa loo xarimay amarka iyo talada ilaahay ragguu siiyey shay walbana ilaahay halkuu dhigay haddii laga qaado waa lagu dembaabayaa derajona lagu gaadhi maayo ilaahay waxau idhi alrijaalu qawaamuuna calى الnisaa bima fadala allahu bacdahum calىa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim ragga ayaa u qumaya oo u taagan haweenka amarkooda iyo maamulkooda waxay ku maamulayaan raggu haweenka wuxuu ragga ilaahay dumarka kaga fadilay uu kaga sarraysiiyey oo xoolaha ay bixinayaan mariin iyo masruuf iyo nafaqaba ayaa maamulka iyo talada ragga lagu siiyey ragga iyo dumarku way siman yihiin bay dimuqraadiyaddu leedahay ilaahayna waxa uu leeyahay walaysa dakaru kalunhaa labkiiyo dhadigu masina ee way kala soocan yihiin dimuqraadiyaddu waxay leedahay haweenku talada iyo maamulka ha qabtaan lagama xige eh ilaahayna waxa uu leeyahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggaa maamulka leh ilaahay waxa uu leeyahay walirijaali calayhina daraja ragga ayaa wax dheer dumarka ilaahii wakhtiyada kala fadilay ee meelaha kala fadilay ee basharka kala fadilay ee cid walba halkii ku habboonayd dhigay allahaasaa jalla jalaalu raggana meel dhigay haweenkana meel haddaba dumarow ma diintiina idin dooran mise dimuqraadiyadda idinka idiin taallaha mid waxa weeyaan diin iyo dadnimatoona aan daryeelayn been yaanu idiin sheegin sharcigiinna martiha ka noqonine diintiinna hoos ugu soo dhaadhaca maanta haweenku in fara badan waxa ay meel walba kaga hadlayaan kootadii dumarka iyo qaybtaanu lahayn waa in naloo xidho xaqaanu xukuumadda ku lahayn annagu waxba doorasho geli mayne halkaa miiska ha naloo saaro talada waxaanu ku lahayn waxaan arkoon aada uga naxay rag waxa weeyaan sharaf iyo haybad loo cuqaal ah oo waxaa laga yaabaa inaanay ogeyn mas'alada sharciga oo waynu u cudurdaaraynaa laakiin waxaa warbaahinta ay la soo joogsadeen haddaanu cuqaashii nahay waxaanu ku baaqaynaa dumarka kootadoodii iyo xaqoodii halkaa ha loo qoondeeyo miiska ha loo saaro odayaashaa sharaftale waxaan ku leeyahay anoo idin ixtiraamayo sharaf aa mudan tihiin talow raalli ma ka tihiin haddii laydin yidhaahdo kootaday dumarku cuqaash iyo salaadiinta ku lahaayeen halkaa dhiga reerka haddaad in badan caaqil ka soo ahayd heblaaya maanta caaqil ka noqonaysa talow diyaar mau tahay diyaar mau tahay in lagu yidhaahdo kootadii dumarka halkaa dhig suldaanow maanta heblaaya suldaan noqonaysa haddaanad raalli ka ahayn oo reerkaaga aanay maamuli karayn sidee qaranka ay u maamulaysaa miyaanay ahayn caqliga iyo cilmiga in loo soo noqdo suldaano waxaan ku weydiinayaa inataada marka loo soo geed fadhiisto iyadu nafteeda ma bixinasaa oo amarkeeda ma mulkidaa oo iyadu ma haysataa mise waalidkeed iyo walaalkeed iyo awowgeed iyo ciddii wilaayadeeda lahayd oo bixiyo mooyaane guurkeedu ma guntamayo bal ka jawaab hadday iyadu nafteeda bixin karto dee adaa sheegi halkay ku taallo haddiise guurkeedu aanu guntamayn weligeedoo bixiyo mooyaane oo guur ansaxayaaba aanu jirin laa nikaaxa ilaa biwaliyin haweenayda nafteedii maamuli weyday haweenayda jilibkeedii iyo reerkii ka soo jeeday maamuli weyday sideed ugu ololaynaysaa inay golayaasha qaranka iyo talada guud iyo maamulka guud inay qayb ka noqoto gaal dilgartiisana sii qofku waa inuu si dhaba diinta iyo sharciga uu u ilaaliyo inu ugu tuman odayaasha horta waxaan ugu mahadnaqayaa rag hadlayaa yidhi sharcigu wuxuu u baneeyey waa hadal fiican waxaan idin leeyahay sharcigu wuxuu u baneeyey waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa hiya mas-uulatun can raciyatiha intuu sharcigu u baneeyey waa ubadkeeda iyo oorideeda iyo ilaalinteeda halkuu ilaahay ugu talagalay hantida u ahayd iyo sharafteeda iyo gurigeeda inay ku sugnaato halkaasaa sharcigu dhigay sharcigu haweenka ma soo saarin kuwaad ku halqabsanaysaan waa kuwa raggoodii muslimiinta intay isaga dhaqaaqeen gaaladiiiyo yahuudda raace ka doortay ma kuwaasaa xidigo lagu dayda ah oo la yidhaha haweenkeenna yurub iyo maraykan maxay haween ku hayaan bannaankay ku beytimaaleen oo ay ku baaba'een haweeneda muslimadii gurigeeda iyo islaamkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda wallaahi sharaf iyo cizi bay ku haysataa waxaa garanaysa tabarabaxdee gurigeeda ka baxday ragna gaadhi maysa haweenna way ka tagtay waxaan leeyahay haweenow wallaahi khayr baan idinla jecelahay haweenku waa hablahayagii waa hooyooyinkayo waa kuwii noo dhexee ubadka noo dhalay cizi iyo sharaf bay naga mudan yihiin waxaanu se diidaynaa in been loo sheego waxaanu diidaynaa waxaanay qaadi karayn in dhabarka loo saaro walaalayaal dimuqraadiyaddu waxay dhigtay weeyaan waxa warbaahinta maanta la buunbuuninayaa laakiin sharcigeenna xaniifka ee xikmadda badan halka uu haweenka dhigay waa ta aan idiin sheegay waxaan qodobkaa kaga baxayaa dumarow diintiinnu way idin darajaysay god madow iyadoo laydinku rido nolol laydiin oggolayn wakhtigii jaahiliyadii hore waxaa nolol iyo cizi idin siiya waa karaamada islaamka maantana gaaladaa baktideen karaamada lahayn ayaa calan idin lulaysoole taxriirulmar'a ha la xoreeyo waa xijaabka iyo xishmadda ha laga xoreeyo maaha wanaag inay idiin soo sidaan gaal wanaag kuuma sido ilaahay baa tilmaamay cadaawaddiisa iyo foolxumadiisa iyo sharkiisa rabbi baa tilmaamay tabaaraka wa tacaala walaa yunabicuka milu khabiir ilaaha gaalka abuuree xoogogaalka u ah siduu kaaga warramayo cid kuugu sheegta heli maysid ilaahay ka qaado warkiisa oo warka gaalka ha qaadanin dumarow darajadiinnu waa diinta sharafkiinnuna waa guryihiinna maamulka iyo talada guud ee raggana haweenow waxba kuma lihidin sharciga marka la eego waayo nebi moxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam lan yaflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan qoom arrinkooda haweenay u dhiibtay walidaalik guriga marka laysugu yimaado dee ninkaa maamulaya haweenaydu hadday doonto inay ninka hoggaanka u qabato jar bay ka tuuraysaa waayo loogumaba talagelin inay wax hoggaamiyaan haweenku talada ragga ayaa ilaahay siiya alrijaalu qawaamuuna cala annisaa taariikhda islaamka ee sharafta badan ee intaa dheerna waxa qudaadda iyo yacni wullaadda iyo madaxda noqon jire lagu kala bixi jiray agtooda dee taariikhulislaam rag bay ahaayeen laakiin maanta gaalo iyo reer galbeed ayaa waxa weeyaan doonaya diinteenna inay inaga duwaan walaalayaal waxaan khudbaddeenna ku soo ururinayaa haweenkuna taa ha fahmaan cuqaasheenna iyo salaadiinteennuna taa ha fahmaan oo kursigoodaba haddaanay u oggolayn kaka sarreeyana yaanay ugu baaqin ummaddeennuna kulligeenba sharafkeennu diinteennuu ku jiraay dib aynu ugu soo noqonno waxaan ku gunaanadayaa qofku hadduu wanaag sameeyo waa laysu mahadnaqaa laa yashkuru llaha man laa yashkuri innaas ma mahadiyo rabbi qofkaan dadka wanaagay galaan ugu mahadnaqin waxaan dawladdeenna sharafta le ugu mahadnaqayaa laga bilaabo madaxweynaha meel ka sarraysaa ma jirte ilaa waxa weeyaan wasaaradaha ilaa golayaasha kulligood waxaan ugu mahadnaqayaa inay maandooriyihii liftida ee culimmadu in badan ay ka qayliyeen ay wareegto soo saareen ay ku caddaynayaan inaan waddanka la soo gelin karin lagana ganacsan karin waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa wasaaradihii ku lug lahaa ee ka howlgalay ganacsiga iyo caafimaadka iyo diinta iyo awqaafta waxaan u mahadnaqayaa si gaara golayaasha qarankoy hormood u yihiin guddida joogtada ah ee golaha guurtida oon ka hadhsan ilaa arrintaasi ay hirgashay guud ahaan dowladda waxaan ugu mahadnaqayaa tallaabadaa sharafta badan ee qiimaha badan ee ay qaadeen ee sharafkii iyo dadnimadiina daryeelaysa sharcigii ilaahay ee xikmadda badnaana daryeelaya waxaanan leeyahay jazaakum ullaahu khayra aljazaa tallaabadaa aad qaadeen khayr iyo wanaag ilaahay ha idinkaga abaalmariyo sidaasoo kale wax kastoo dadkaa khatar ku ah diintooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankooda ka difaaca annaku sheegis baanu leenahay iyo inaanu caddayno xaqa laakiin fulinta iyo waxqabadka idinkaa leh sidaa aad maantaba tallaabadaa u fuliseen wixii ummaddaa dhibaato ku aba ka qabta oo u fuliya waayo dadkan masaakiintii waa dad lagu soo duulay diintooda iyo dhaqankoodaba oo waxa weeyaan gaal iyo intay u sacabatumaysaaba ay doonayaan wanaagga ummaddaasi ay ku naaloonaysa inay waxyeelaan cidda xilku saaran yahay ee u dhaaratayna waa idinka waad ku mahadsantihiin wixii wanaagsanaa ee aad samayseen wixii kalee dhibaato ana sidaasoo kale uga hortaga ganacsataduna ilaahay ha ka baqaan halkee shilin ku jira ayaanay eegin waa ubadkoogii kuwa ku baaba'ayaa xaaraan dadka yay u keenin ee xalaal ha u keenaan yaynaan gacan iyo garab isku siin xumaanta iyo dembiga ee wanaagga aynu gacmaha isku qabsanno rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasanah wa fi اlaakhirati xasanah wa qinaa cadaaba الnaar allahuma اnsur اlislaama wاlmuslimiin waadila shirka wاlmushrikiin waahlik اlkafarata wاlmulxidiin acdaaka acdaa diinika ya rab اlcaalamiin اللهma ول أmuuرna khyaarna وlaa تول أmuuرna شhirاarna واجعل وiلaaيتna في maن khاafka واتقاak واتبca رضاaka برحمaتka yا أرحم الراaحiمين اللهma وفقna من الأقوال والأعماal لma تحبه وترضى اللهma آت أنفسna تقواها وزkha أnت خyر maن زkاها أnت وlيha ومولاha yا رب العاaلمين وصلى اللهma وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمdu لله أولا وآخرا